أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم xukmu qaaطici طariiq kii wadagooyaha ah xukunkiisa ama dhuljiifka ahaa xukmu qaatici ariiqi kii waddada gooyey xukunkiisu atacziiru waa in la ganaaxo in lam yaqtul haddii aanu dilin walam ya'khud ilmaala xoolana aanu qaadanin waalqatlu dilid weeye xatman waajibnimo in loo dilo in qatala hadduu dilo walam ya'khud ilmaala xoolana aanu qaadanin wa qadcu yadihi اlyumna waa in gacantiisa midig la jaro wa rijlihi اlyusraa iyo lugtiisa bidix huma rijlihi اlyumna lugtiisa midig waa in la jaraa wa yadihi اlyusraa incaada hadduu ku noqdo oo wa akhada almaala xoola uu qaato walam yaqtul si aanu dilin waalqatlu waa dil huma salbu in la deldelo halaasata ayaamin saddex maalmood in qatala hadduu dilo wa akhada almaala xoolahana uu qaato wuxuu leeyahay sheekhu kuwa qudaacu duruqa ah ee waddooyinka jara ee dadku ay u mari waayaan xukunkooda wuxuu u qaybiyey afar afartaasoo afar qaybood xukunkooda ah afar sinfi oo ay u kala baxaan ayuu xukunkana ku saraysan yahay haddii aanay dil iyo maalqaadasho midnaba aanay samaynaynin ee cabsiin uun ay waddada ka samaynayaan ayaga waa in la tacsiiraayo la ganaaxaayo la xidhaayo wax ganaaxa lagu sameeyaa waa haddii ay samaynayaan uun cabsiin haddii ay wuxuun laynayaan oonay xoolo qaadanaynin ee dad uun dhiigga dadku u hilaacayo oo dhiigga dadka ku mamay oo dadka uun laynaya ay yihiinna waa in si waajibnimo a loo dilaa haddii ay maal iyo xoolo qaadanayaan asaanay dadka laynaynna gacanta midig iyo lugta bidix ayaa isweydaar loo goynayaa marka hore mar labaad hadduu haddana ku noqdo waxaa la jarayaa lugta midig iyo gacanta bidix waa markay xoolo keliya qaadanayaan haddii uu isku darsado dil iyo xoolo qaadasho waxaa la samaynayaa inta la dilo ayaa la deldelayaayo halkii uu falkaa ka sameeyey geeda ayaa laga soo lulayaa saddex cisho ayuu hadaa ka laalaadayaa uu ka lulanayaa markaa xukunkoodu afartaa qolo ayaa uu daba socdaa waana sida aayadda qur'aanka ahi ay tilmaamaysa innamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allah warasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard ilaahay wuxuu ihi abaalmarinta kuwa alle iyo rasuulkiisa la dagaalamaya waxa weeye dhulkana fasaad u soconaya ee dhulka fasaadinaya waa in la laayo ama la deldelo ama gacmaha iyo lugaha isweydaar loo jaro ama dhulka laga musaafiriyo oo yunfaw min alard markaa waxay leeyihiin owdaasina bimacnaa waa litanwiico ama litaqsiim weeyaanoo inay sidaa tahayna yacni ahar ibnu cabbaas ka sugnaaday oo imaamu shaafici fii musnadihi uu ku soo saaray iyo imaamu lbayhaqi ay soo saarayaan ayaa sidaa inay tahay oo afartaa qaybood ay u qaybsamayaan ayaa tilmaamay kaasaa markaa tilmaamaya awdaasi litakyiir inaanay ahayne litanwiic wa taqsiim inay tahay waxaana aayadda ku soo degtay baa la yihi sideed nin oo nebiga u yimi oo calool xanuun ka astakooday dabeetana uu niman geel raaci jiray uu raaciyuu yihi caanaha iyo kaadida geela isku darsada dabeetana sidii markay sameeyeenay kaadidii geelii cali isku darsadeen bay bogsadeen markii ay bogsadeen bay dabeetana nimankii geeljilaahana laayeen geeli magxaysana baxsadeen markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu arrinkaa maqlay waa ka cadhooday wuxuu yidhi hala doono waa la soo qabqabtay dabeed dabeedna waa tii markaa lugaha iyo gacmaa la jiray indha xataa laga musmaaray ee sidaa inay ku dhintaan markaa lagu daayey marka wuxuu leeyahay sheekhu xukmu qaatici ariiqi waddada ka jara xukunkiisu atacziiru waa in la ganaaxo oo ama xadhig ama wax kale lagu ganaaxo in lam yaqtul haddaanu laynin walam yaakhud ilmaala xoolana aanu qaadanin ee wuxuu sameeyey keliya ay tahay ikhaafo iyo cabsiin uun waalqatlu dilid weeye xatman waajibnimo in loo dilo oo bimacnaa aan cafi lahayn oo xataa hadduu kii uu wax ka dilay hadduu cafiyo ma cafismaye imaamka iyo oobsanayo xaq alla leeyahay weeye in qatala haddii uu dilo waa in la dilaa walam yaakhud ilmaala xoola si aanu qaadanin wa qadcu yadihi اlyumna wa rijlihi اlyusraa waa in la jaraa waa mar uma rijlihi اlyumna wa yadihi اlyusraa waa in la jaraa in caada in caadadaani waxa weeyaan uma rijli lyumna wayadihi lyusra in caada hadduu ku noqdo intii gacantii midigiyo lugtii bidix la jaray kadib hadduu u noqdo xiraabadii waa in haddana labadaa la jaraa oo wa akhada almaala walam yaqtul maal keliya unuu qaato si aanu cid dilin mar hadduu maalun yaanu cid dilin xukunkiisu waa kaa waalqatlu dil weeye uma salbu waa deldelaad intii la maydhay ee la kanfay ee lagu tukaday ayaa loox markaa sidaa loogu deldelayaa sidaan saliibka gaalada ay yidhahdaan oo kale sidaasaa loox markaa loogu deldelayaa markaa waana bacda alqatli intii waxaasoo dhan la sameey qaar baa yidhi waa la horraysiinayaa sidaa ha ku dhintee laakiin qowlka raajixi waxa weeye in alqatlu uma intaa kadib salbinta lagu samaynayo halaaata ayaamin saddex maalmood waa in qatala haddii uu dilo oo waakhada almaala xoolana uu qaato xukunkiisuna waa kaa maa yasqudu bitawbati qaatici ariiq wixii ku dhacayey towbada ka jidka gooya yasqudu waxaa ku dhacaya bitowbati qaatici ariiqi waddada ka jara towbadiisa waxaa ku dhacaya qabla adafari bihi inta aan lagu guulaysanin kii isagu toobad keena alcuquubatu alkhaasatu bihi faqad cuquubadii isaga ku gaarka ahayd oo keliya ayuunbaa dhacaysa waxau sheekhu leeyahay haddii uu toobad keeno kii qaaticu ariiqa ahaa ayaa toobad keenay intaan lagu guulaysaneen la qabanin ka hor ayuu isagii iskeenay waxa markaa ka dhacaya cuquubadii khaaska ku ahayd oo keli ah oo bimacnaa maxaa looga jeedaa gacantii iyo lugtii jarideedii dilkii waajibka ahaa salbintii yacni iyo deldelaadii intaasaa dhacaysa laakiin kama dhacayo haddii uu cid masalan dee uu dilay oo kale qisaasti kama dhacayso maal iyo wixii uu dhacay kama dhacayaan wixii xuduud ahaa hadduu zinaa sameeyey hadduu sariqasay hadduu khamri cabay kama dhacayso yasqudu bitowbati qaatici ariiqi waxaa ku dhacaya qabla dafari bihi intaan lagu guulaysanaya alcuquubatu alkhaasatu bihi cuquubadii ku gaarka ahayd faqad oo keli ah alriddatu halkana wuxuu sheekhu inooga hadlayaa riddada iyo gaalowga alriddatu luqatan alrujuucu can shay ilaa gayrihi waxaa la dhahaa shay laga noqday oo meel kale loo noqday wa sharcana qaطcu man qof jara ayaa la yidhi yasixu talaaqu qof furiinkiisu uu ansaxayo oo alislaama gaalnimada jaraa la yidhaahdaa bikufrin gaalnimo ku jara casman kufrigaasoo ah goosasho yacani min jihati casmi aw qowlan ama hadal aw ficlan ama fal istihzaa'an dheeldheel aw cinaadan ama canaad aw ictiqaadan ama ictiqaad iyo rumaysi waxa uu leeyahay sheekhu riddadu xagga luqada marka laga eego alrujuuc can ishayi ilaa gayrihi baa la yidhaahdaa wax laga noqdo oo wax kala loo noqdo irtada fulaanun can kada bimacnaa rajaca canhu uu ka noqday xagga sharci ahaanna waxaa looga jeedaa qof qaangaadh ah oo caqli leh oo mukhtaarahoo doortay oo islaamnimadii gaalnimo ku jara man yasixu talaaquhu ayuu inay kii furiinkiisu ansaxayey furiinkiisu ku ansaxayey keebuu ahaa dee furiinkiisu wuxuu ansaxaa ka qaangaadhka ee caqliga leh ee mukhtaarkee doortay sabi furiinkii ma ansaxo majnuunna furiinkii ma ansaxo mukrah iyo qof la qasbayna ma ansaxo markaa intaasuunbuu uga jeedaa yacnii qof furiinkiisu ansaxayo oo islaamnimadii gaalnimo ku jara islaamnimadii ka noqdoo gaalnimo markaa u noqda ayaa la yidhaahdaa oo waxay noqon kartaa casmi iyo goosasho hadduu markaa goosto inuu sanad kadib gaaloobo haddadan u gaaloobayaa oo hadda fil xaali buu gaaloobayaa qowl ayuu qofku ku gaaloobaayo hadal uu yidhaahdo meelba ha ka doonin innaga maanta waa daf hadhiyo habeen waynu maqlaynaa gelin hore iyo gelin dambe waa ilaahay cayidiisa malaa'igta cayideeda rususha cayideeda diinta cayideeda weeye el kaleba ha u doonin marka ilaahay aflagaadaynaya nebiga aflagaadaynaya rususha kale aflagaadaynaya malaa'igta aflagaadaynaya diinta aflagaadaynaya gaalnimadu waa taa meel kale ha u doonin gaal waa kaa qofka qowl ku gaaloobaya waa kaa oo markaa qowlkaasaa lagu gaaloobayaa waxaa kaloo lagu gaaloobayaa ficil iyo fal baa lagu gaaloobayaa dee haddii aada masalan aada makhluuq u sujuuddo haddaad masalan kitaabkaa ilaahay aada yahainaysatood meel qaadura iyo wasaq aad ku tuurto yacni waad gaaloobaysaa haddaa aragtaan yacni nimanka shaydaanka ay wada shaqaystaan ee shaydaanka ay wada shaqaystaanee awliyaa-u shaydaanka ah ama idhaa dad baanu ka dabiibaynaa ama ka cudeenaa midba midka uu ka gaalnimada xun yahay ayuu shaydaankuna uga adeegid badan yahay waxaa u noqotaa kitaabka la dhaha asaarim albataar fi tasadi lisaxarati alashraar yacni markuu ka warramayo waxiid cabdisalaam baali yacni mid mid ay yidhaahdaan kitaabka qur-aankaa ku ridisuuli mid ay yidhaahdaan saxarada iska mari mid ay yidhaahdaan dhiiggan dumarka intaad soo qaadda khad qur-aanka uga dhigoo ku qor yacni midba midkuu ka gaalnimo xun yahay ayaa jinkuna uga adeegid badan yahi miduu markaa laba bilood wuxugu soo rido miduu markaa wuxu soo sheego midba markaa si ugu adeegaba markuu xadka ka tallaabiyo ayuu isaguna u adeegayaa marka afcaashuna waa kuwa istihzaa iyo dheeldheel ha noqoto yacni hadduu ku dheeldheelo qofku shay min addiin ka mida ama sunnaha nebiga markaa ka mida yacni yacni war waxaasi waa sunnihii nebiga war sunno nebina dooni mayna ama yacni hanoo sheegin hadduu qofku iska yidhaahdo yacni wuu ku gaalo waa istihzaa iyo dheeldheel nebi hadduu shaygaa la yimaado samayn maayo waa gaalnimo ama canaadnimo isagoo wixii garanaya oo haddana canaad markaa u gees marayo oo canaad u leh ictiqaad buu markaa ku gaaloobaya hadduu sidaa rumeeyo hadduu aaminaba diinta islaamku maanta inaan lagu socon karaynin ee dimuqraadiyadda iyo nidaamyada kale ay ka toosan yihin ay ka roon yihiin canaad ul buu gaaloobaya waa ictiqaad buu ku gaaloobaya alriddatu luqatan alrujuuc can ishay ilaa kayrihi waa shay laga noqdo wax kala noo noqdo wa sharcanna qadcu man mid oo jara la yidhaha yasiixu talaaquhu uu ansaxayo alislaama bikufrin ku jara casman goosasho goosay ku jara aw qowlan ama hadal aw ficlan ama farid istihzaa'an dheeldheel aw cinaadan ama canaadnimo iyo madax adayg ow ictiqaadan ama ictiqaad iyo rumaysi markaa gaalnimaduna waa noocyaal riddadu gaalnim noocyaalha gaalada ugu xun weeye maxaa yeelay qofkan murtadka ahee diintii intuu galay ka baxay wuxuu ka dhigan yahay isagoo leh diinta islaamku wax la qaadan karaya maaha wax idin rumaysan karaysa maaha waxaanu soo aragnay oo markaa xun weeye taas ayay ka dhigantay idan markaa jinaaya iyo waxyeeluu diintii ku samaynaya nafdiisii ayuu jinaaye waxyeello ku samaynaya ummaddii iyo mujtamacii islaamka ahaa ayuu ku samaynayaa waxyeello maa yufcalu bilmurtadi murtadka waxa lagu samaynayo yustataabu lmurtadu xaalan markaaba waa laga tooba dalbi wujuuban waajibnimo fa in asara hadduu ku sii adkayso qutila waa la dili wa xukmuhu xukmu lxarbiyi xukunkiisuna gaalka xarbiga ah ayuu la xugun noqonayaa waxau leeyahay sheekhu waxa lagu samaynayo qofkii markuu saa u ridoobo wuxuu leeyahay toobad baa laga dooni xaalan markaaba waxaa la odhan toobadkeen haddii markaa uu ku adkaysto oo uu aqbali waayo waa la dilayaa xukunkiisuna wuxuu noqonayaa gaalka xarbiga ah aynu dagaalamaynu la xugun noqonayaayo dee waxaan liyaariya wuxuu inagu yeelanayaa ma jirto oo dee ma yeelanayo maydhid ma yeelanayo kanfid ma yeelanayo salaad ma yeelanayo aas ma yeelanayo qubuurta muslimiintana lagu dari maayee gawaadhida xashiishka inta lagu tuuro meelaha xashiishka lagu soo daadiyo haddii la ysadaa urtiisa iska yar qariyo cagaf lagu kala jexo la xuluuliyana ma xuma xukmuhu xukmulxarbi buu noqonayaa culamada qaar baa yidhi ha loo yarkaadiyo bal saddex cisho iyo bal ha loo yarkaadiyo oo ha lala yardoodo oo ha la yar wadwado haddii markaa laga quusto halkaa ha la mariyo waana yacni dee xukunkaa ilaahay u tahay markuu nafdiisii iyo bulshadii iyo mujtamaciiba markuu meel kaga dhacay ayaa xukunkiisu dilkaa noqday man bedela diinahu faqtuluu nebiguna wuxu uhi qofka diintiisa bedela ha la dilo xorriya shaksiya ama xorriyat aladyaanna marka hore qofku yacni hadduu islaamnimada soo gelayo lagu qasbayo hadduu halkiisa joogayo laakiin mar hadduu soo galo islaamnimada iyo diinta wanaagsan uu qaato hadhow dabeetana u idhaahdo waan ka noqonaya xukunkiis waxa weeye in la dilo oo qudha laga jaro sidaa aynu usoo tilmaannayba kii zaanilmuxsinka ahaa qofkii isagoo guur hore soo maray oo dariiqii wanaagsanaa iyo wixii fiicnaa arkay inta uu ka noqdo dabeetana dariiqii xumaa iyo sinadii ku noqda sidii xukunkiisa looga dhigay dhagax in lagu dilo ayaa kana maadaama islaamkii iyo wanaaggiisii qiimihiisii uu arkay yacni uu haddana ka noqday uu gooyey xukunkiisu uu yahay in la dilo oo qudha laga jaro waana shay ayay qaba xataa dee nidaamyadani ay sameeyaanoo dee ninku hadduu ka baxo oo masala maamulkooda iyo nidaamkooda iyo waxoodaba ka hor yimaado dee isaguba way way dilaan way dilaan iyagoo sidaa u dilayo qudha uga jaraya waatayna ogeyn saddaam xuseen wuxuu dilay labadii hablihiisa qabay buu dilay markay ka baxsadeen ay haddana kusoo dhada qudha ayuu ka jaray haddana kaa islaamku dilayunbaa mar walba wax la saaraya oo la leeyahay yacni xaqiisi baa meel lagaga dhacayo yani xaqii bini aadamkaa meel lagaga dhacay yustataabu lmurtadu waa laga tooba dalbi xaalan markaaba wujuuban si waajibnimoa fa in asara haddii uu ku adkaysto qutila waa la dilayaa gaalnimo ayaa loo dilay wa xukmuhuna xukmu lxarbiyi xukunkiisuna wuxuu noqonayaa gaalkaa xarbiga ah aynu dagaalamayno ayuunbuu la xugun noqonayaa milku lmurtadi murtadka milkigiisi iyo wixii uu lahaa milku lmurtadi murtadka milkigiisu mawquufun mid la joojin weeye fa in maata hadduu dhinto murtadan isagoo ridoobay tabayana waxa caddaaday zawaaluhu inuu suulay milkigaasi min xiini ridda xilligu gaaloobay laga soo bilaabo wa xukmuhuna annahu fay-un maalkiisaasi fay buu noqonayaa wa in aslama hadduu islaamana tabayana waxa caddaaday baqaa'uhu inuu milkigiisii u baaqi yahay waxa uu leeyahay sheekhu murtadka wuxuu xoolo lahaa mawquuf baa laga dhigayaa yacni xaaskiisii baa lamida waxa la yaaliya wixii dee mas-uuliyadii xilay ka saarayd oo dhan ayaa lamida yacni dee mas-uuliyaddan iyo xilkan iyo milkigan iyo waxa la yaaliya waxaan oo dhan waxa uu ku lahaa uu reerkan ku qabay waxay ahayd islaamnimaday ahayd islaamnimadii mar hadduu jaray oo uu ka baxay uu banaankaa uga baxay dee isagoo keligeeba halkaa u baxaya wixii islaamnimada uu kula adaarkaasi istaagaya dee mawquuf baa laga dhigayaayo haddii dee marka la yidhaahdo waar islaam oo toobad keeno lala hadlo haddii uu soo islaamo oo uu dib u soo noqdo inuu milkigiisii iyo wixiisii u baaqi yahayba inoo caddaanayso wixiisii isaga ayaa leh halkiibuu hawshiisiina ka wadanaya haddiise murtadnimo uu ku dhinto ama laguba dilo waxay inoo caddaanayeen milkigiisii laga soo bilaabay xilliguu ridoobay inuu suulay uu meesha ka baxay maalkiisina wuxuu noqonayaa fay buu noqonayaa yacni qaybta la yidhaha qaniimo iyo fay bay u qaybsamaan fay ayuu noqonayaayoo waxa yeelanaya dadka muslimiinta ah ayaa yeelanaya wixii gaalada laga soo qaato dagaal la-aan ayaa la yidhaahdaa oo shan meelood baa loo qaybiyaayo arbacata akhmaas afar meelood waxaa la siiyaa ciidamada ka shanaadna shan meelood ayaa loo qaybiyaayo masaakiinta iyo fuqarada iyo agoommaha iyo ayaa la siiyaa markaa inuu fay yahay ayaa inoo caddaaday haddii masalan qofku uu ridoobo oo saynu tilmaannay oo ama ilaahay caayo ama nebiga caayo ama malaa'igta caayo ama diinta caayo yacni wax sahla bay dadkeennu ay u haystaan waa taa milkigiisi o dhan halkaasaa la joojinaya xaaskiisii hadduu xaas lahaa xaaskaana aanay is arag masalan iyadoo loo meheriyey ayay riddadani dhacday gabadhii oo loo meheriyey laakiin aanay is arag oon jidhkooda isgaalinba ama diinta caayo ama nebiga caayo ama malaa'igta caayo ama ilaahay caayo tacajalat ilfurqa bay culimmadu yidhahdaan markaaba way kala dhaqaaqeen dib dambe ay isu mehersadaan mooyaane say isugu soo noqon karaan ma jirto haddayse bacda dukhuul tahay is arag dabadeed intay is arkeen dabadeed hadday riddadanay timaaddo madaahibta muslimiintu laba qaybood bay u qaybsamaanoo culimmada qaar yidhi sidaa taa hore markaasay kala dhaqaaqayaan ilaa yoo dib ay isu mehersadaan oo weligii loo tago caqdi jadiida iyo meher cusub iyo shuhuud cusub lala yimaado mooyaane ma ansaxayo madaahibta laba madhab baa sidaa qabaa halka imaamu shaafici iyo madhab kalena ay qabaan haddii intaanay cadad bixin uu soo islaamo uu islaamnimadii dib ugu soo noqdo daama nikaax guurkii ka dhexeeyey wuu sii jirayaa marka guurkiina halistaasaa ku jirta iyadana marka waa inaan la fudaysanin sidaa loo ogaada ummaddan aynu la yaabannahay waxa weeye ummad bilaa meher ku dhalatay waayo dadkaa hal iyo habeen diinta caayaya ee gaaloobay een dibna u islaamaynin erinka watee markaa haddana reerihii iyo xasaskoodii sidii ula jooga daday markaa dhaleen oo ka soo baxay weeye milkulmurtadi murtadka milkiisu mawquufun mid la joojin weeye fa in maata hadduu dhinto murtadan isagoo ridoobay tabayanan waxaa inoo caddaaday zawaaluhu milkigiisu inuu sulay min xiin ridda xilligaa gaalnimada laga soo bilaabo wa xukmuhu annahu fay-un xukunkiisuna fay buu noqonaya maalkaa gaalada laga soo helay dagaal la-aanta wa in aslama hadduu islaamana tabayana baqaa'uhu inuu baaqi yahay ayaa inoo caddaatay taariku salaa salaadda kii ka tegey taariku salaati salaadda kii ka tegey jaaxidan wujuubahaa isagoo diidan oo dafirsan waajibitaankeeda murtadun murtad weeye fa yustataabu xaalan markaaba toobadkeen baa la odhan wujuuban waajibnimo fa in asara hadduu ku adkaysto qutila waa la dilayaa wa xukmu xukmu lmurtadiin xukunkiisuna murtadiintaasoola ka soo hadalay ayuu la mid yahay wa taarikuha kaga tagaa kasalan wahsi muslimun weeye tusannu waxaa la suneeyay istitaabatuhu xaalan markaaba in laga tooba dalbo fain lam yatub haddaanu toobad keenin qutila waa la dilayaa wa xukmuhu xukmu lmuslimiin xukunkiisuna muslimiinta ayuu la xugun noqonayaa waxa uu leeyahay sheekhu salaada kii ka tegey baa halkiina xukunkiisa inooga hadlayaa wuxuu inoogu qaybiyey laba qaybood qofku hadduu salaada ka tago isagoo inkirsan waajibitaankeeda oo le bimacnaa salaad waajibahi ma jirto amaa siday qariidhaahdaan annagu waanu dhaafnoo nagumay waajibin ama dadkana masaakiintii bay saarantahi annagu awliyaanno waanu ka sarraynaa ama heer baanu gaabnay ay nagaga dhacday ama makaanu kusoo tukannaa iyo meel kale ka ku andacooda ama wax ka sheega ee waajibnimadeeda inkiraa waa murtad wuu ridoobay qofkii diinta ama ilaahay ama nebiga caayi buu la mid yahay marka xaalanba waa in la yidhahdaa toobadkeen waajibnimo haddii uu markaa toobad keeni waayo waa la dilayaa xukunkiisuna xukunkii murtadka ayuu noqonaya xukunka murtadkuna muxuu ahaa dee inaan la maydhin oon la kanfin oon lagu tukanin qubuurta muslimiintana aan lagu darin meelaha in lagu soo tuuro hadduuse uga tago waasi hadduu uga tago iyo cajzi isagoo markaa fudaysanaya waa sida ay dadkeennu u badan yihiin ilaahay hay soo hanuuniyayo waan tukan doonaa iyo maryihii baanay nadiif ahayn iyo yacani acdaar markaa noocaasoo kale ah qofku hadduu ku cudur daarto waajibnimadeediiyo ilaahay falal uu ku waajibiyey ilahayna uu caqiidaysan uu rumaysan yahay horta waa muslim bay yidhahdeen isagu oo shay macsiyaa unbuu ku dhacay mooyaane waa muslim waxaana sunaa in la yidhahdo toobadkeen xaalan oo la yidhahdo markaaba la yidhaahdo toobadkeen haddii uu toobad keeni waayo oo amarka qaadan waayo salaadii uu ka tegey uu tukan waayo waa la dilayaa waxaana lagu dilayaa baa la yidhi marka uu hal salaad waktigeedii ka saaro weliba waktigeeda oo keliya maaha waa inuu xataa waktigii haddii lala jamcin jiray salaad kale waa inu waktigeedala baxa masalan salaada duhur waxaa lagu dilayaa un markay cadceedu dhacdo waayo maabuwa intaasu cudur leeyahay salaaddii casarba la jamciyey oo jamcu taakhiir uu ku sameeyey baa la odhan karaa kadalik salaaddii maqrib lagu dili maayo ilaa dee salaaddii subax xilligeedii la gaado waaba intaasoo uu maqribka dib dhigayuu la ceshaayiga la jamciye markaa waa la dilayaa laakiin xadnimo ayaa loo dilayaa xukunkiisuna xukunkii muslimiinta ayuu noqonayaayo waa la maydhaya waa la kanfaya waa lagu tukanaya qubuurta muslimiintana waa lagu daraya halkaa culimada yacni in fara badan oo ka mid ahi oo weliba adilo iyo nusuus fara badan yacni adeegsanaysaana ay qabaan hadduu wahsi uga tago iyo hadduu diidmo uga tago labadaba waa isku mid oo mid walba murtadnimaa loo dilayaa eeg madhabka shaafici ma waa ma khilaafsana madaahibta kale in la dilayo laakiin qaabka loo dilayo unbuu leeyahay kana murtadnimaa loo dilaya oo xuquuq muslimiinta ku yeelan maayo kana xadnimaa loo dilaya laakiin inaanu sii noolaanin qudha laga jaraya way isku waafaqsan yihiin ee magaalnimaa loo dilayaa si murtadiintaa laga dhigaya mise yacni waxaa loo dilayaa xadni oo qof muslim oo xad laga jarayo weeye markaayu waxay leein waa qof muslimahoo xad laga jarayo taariku salaati iga tegey jaaxidan isagoo dafisan wujuubahaa murtadun weeye fa yustataabu xaalan xaaladaaba waa laga tooba dalbi wujuuban waajibnimo fain asara hadduu ku adaysto qutila waa la dili waxukmuna xukmu lmurtadiina murtadiinta xukunkooda weeye wa taarikuhaa kaga tegey kasalan wahsi muslimun weeye isagu tusanu istitaabatu xaalan markaaba in laga tooba dalba ayaa sunno ah fain lam yatub haddaanu toobad kenin qutila waa la dilayaa wa xukmuna xukmu lmuslimiin xukunkiisuna muslimiinta ayuunbuu la xugu noqonaya atacziir tacziirta waxa la yidhaahdo ayuu halkan sheekhu inooga hadlayaa oo ah ganaaxi xuduuddii baynu ku soo dhex jirna oo xuduuddu iyadu waa wax muqadarah oo go-an laakiin tacsiirtu waa edbin iyo ganaax atacsiiru luqatan ataadiibu waa edbin wa sharcan xagga sharcigana taadiibun waa edbin calaa denbin lagu edbiyo qofka dembi laa xadda fiihi aan xad lahayn walaa kafaara gaaliban sida badan dembi aan xad iyo kafaaro toona lahayn edbinta laysku edbiye ayaa tacsiir la yidhahdaa sida badan waxau sheekhu leeyahay tacsiir xagga luqada waa edbin xagga sharci ahaana waa edbin qofka lagu edbiyo oo lagu ciqaabo wax ka joojiya xumaanta marka uu gelo dembi iyo ficil aan xad muqadara xagga sharciga ka lahayn kafaarana aan lahayn oo macsiye iyo dembi buu ku dhacay macsiyadaa iyo dembigaasi kuwii xadadka lahaa maaha kuwo kafaaro lana maaha oo qofka la yidhi kafaaradaa samee markaasay tacsiirta iyo ganaaxu uu imanayaa sida yacni iminka ribada oo kale masala culamada qaar baa dee qofkii ku kaca waa in la tacsiiro la ganaaxa marka halkan uu leeyahay taadiibun calaa danbin laa xadda fiih walaa kafaara gaaliban sida badan waa taa mararka qaarkood baa tacsiir la sameeyaa iyadoon macsiyaba meesha aanay jirin ayaa haddana qofkaasi waxa uu geystay yani tacsiiru ku mutaqaaliban saasuu ku tilmaamaya atacsiiru luqatan ataadiibu waa edbin wa sharcan ataadiibun waa edbin calaa dembin qofka dembi iyo macsiye lagu edbiyo laa xadda fiihi aan xad go-an lahayn walaa kafaara kafaaranahay qaaliban sida badan ma yucazaru liajlihi wixii dartii loogu casirayey yucazaru biijtihaadi alimaami imaamka ijtihaadkiisa ayaa loogu casiri binaxwi xabsin xarig wa darbin iyo garaac naaqisi ka dhiman can adnaa xuduudi almucazari kan la ganaaxayo xuduuddiisa kii ugu hooseeyey likulli macsiyatin macsiyo kasta oo laa xadda lahaa xad aan lahayn walaa kafaara kafaarana aan lahayn qaaliban sida badan ka shahaadati zuuri waa markhaati beenaalihii oo kale halkan sheekhu wuxuu inooga hadlayaa shaygan dartii loogu casirayo iyo wixii tacsiirtu ay noqonaysay marka wuxuuna yidhi horta waxaan wax lagu ganaaxayaa waa wax ku xidhan ijtihaadka imaamka oo haddii uu arkay ijtihaadkiisa in xadhig uu ku habboon yahay wuu xidhi haddii uu arko in garaac iyo waxoogay jeedali uu ku habboon yahay waa uu ku dhufan waxa uunse shardiga qofkan la casiraye la ganaaxayo xadkiisii inay ka hoosayso ayuunbaa laga maarmaanaa oo mid xora masalan haddii la jeedlayo waa inay afartan ka hoosayso xadhigiisa iyo eriintiisuna waa inay sanad ka hoosayso haddii addoon oo kale ay tahayna labaatan waa inay ka hoosayso eryidiisa iyo xadhigiisuna waa inuu nisfu sana ka hooseeya ilaa xadkii ugu yaraaba inta ahaaye haddaba maxaa waxaan lagu xadayee dartii loo yacni ganaaxayo loo edbinayaana maxay tahay waxa uu leeyahay waa macsiyo kasta oo aan xad lahayn kafaarana aan lahayn sida badan waa shahaadatu zuurkii oo kale qofka yacni ay ku caddaato yacni inuu markhaati beenaalo furay uu sameeyey waa la ganaaxayaa macsiyooyinka noocaas oo kale ah dad markaa inuu guryahoodiiyo waxaanu ku warwareegaysay dad markaa inuu aflagaadiyacay u geystay aan xadulqadaf gaadhsiisnayn isku dir iyo wax noocaasa inuu sameeyey macsiyooyinka noocaasa ee xadna aan lahayn ayaa qofka lagu ganaaxaa yucazaru waa la ganaaxayaa biijtihaadi limaami imaamka ijtihaadkiisaa lagu ganaaxay binaxwi xabsin xarig iyo wixii lamida wadarbin iyo garaac naaqisin ka dhiman can adnaa xuduudi lmucasari kan la tacsiirayo xuduuddiisa kii ugu hooseeyey likulli macsiyatin macsiye iyo dembi dhammaantii laa xadda lahaa aan xad lahayn walaa kafaara kafaaran lahayn qaaliban tusaa badan ka shahaadatu suuri markhaati beenaalih oo kale wey ma yufaariqu fiihi atac maa yufaariqu fiihi tacziiru alxadda markaana wuxuu inooga hadlayaa sheekhu wixii uu ku kala tegayey ee uu ku dhaafayey tacsiirku xadka xadka iyo tacsiirku waxyaalaha ay ku kala tegayaane faariqaha u dhexeeya yufaariqu tacziiru tacsiirku wuxuu faaruqa ayuu dhaafo ayuu ka tagaa alxadda fi halaaثati ashyaaa saddex shay ikhtilaafihi isagoo isku khilaafaya biikhtilaafi nnaasi dadka iskhilaafkooda wa jawaazi shafaaca iyo erga inay bannaan tahay waalcafwi fiihi iyo in cafin lagu sameeyo wa ana ataalifa bihi ka ku dhintaana madmuunun mid la magdhabi weeye waxau leeyahay sheekhu tacsiirta iyo xuduuddu saddex arrimood buu tacsiirtu kaga duwan yahay xuduudda waa midda koobaade tacsiirtu waxay isku khilaaftaa kan mujrimka ah ee waxaan galay iskhilaafkiisa waxaana la ilaalinayaa shaksiyadda waayo qof bay tahdiid iyo hanjabaadi ku filantay qof bay tawbiikh iyo canaani ku filan tahay qof bay jabal iyo cumaamadi ku filan tahay qof bay xadhig uu ku filan yahay in la xidho xadku isagu waa wax go-an kaa sinaystay boqol jeedalha lagu dhuftaa la yidhi kaa xadulqadafka sameeyey siddeetan jeedalha lagu dhuftaa la yidhi kaa khamriga cabay afartanha lagu dhuftaa la yidhi loo kala eegi maayo isaga mar hadduu qof caa muslima yani qof caaqila oo baaliqa oo mukhtaarahoo doortay waxa uu galo waxaa isaga ka yaallo unbaa lagu samaynayaa amaa tacsiirta miyaa de haddii qof markaa ay hanjabaad iyo canaan iyo dadkoo lagu hor fadeexeeya ay ku filan tahay uu galo intaasaa ku filan haddii mid isagu kaalaxay oo in xabsi loo diro mooyaane aan wax kale ku joogayno muddo in la hayo keenay waa inuu xidhaa haddii uu yahay mid ummadda dhexdeeda in lagu fadeexadayo inta ummadda la isu keen lagu horgaraaca mooyo wax kale inay joojiyeen yacni yakhtalif biikhtilaafi innaas wuxuu isku khilaafaya dadka iskhilaafkooda midda labaad shafaaco iyo cafwi baa ku bannaan shafaaco iyo cafwi ayaa tacsiirta ku bannaan oo waana laga ergeyn karaa qofkii tacsiirta mutay oo kadaa waa la odhan karaa cafwinna waa laga samayn karaa laakiin xadka isaga lagana in lagana ta lagana shafaaco qaadi maayo erge laga geli maayo lagana cafwin maayo mar hadduu imaamka soo gaadho shafaacana ma jirto cafwina ma jirto waxaa kaloo arrinka saddexaad uu yahay qofka ku dhinta tacsiir waa la magdhabayaa waayo dee tacsiirta waxaa la eegaya maslaxadda iyo shaksiyadda qofku xankaysa iyo wakhtiyaalka iyo dembiga marka haddii uu ku dhinto dee ninkii mas-uulka ka aha ee arrinkaa fuliyey baa lagu yeelanayaa waa ka macallinkii edbinaya lagu yeelanayo wixii uu geystay ninkii hadduu gabadhiisa iyo aan waan edbinaya waxyeelo u geystay waa lagu leeyay laakiin xad wixii ka yimaada xad lagu fulinayey haddii jeedalkii lala dhacayo uu ku dhinto waxaa wax lagaga leeyay ma jirto yufaariqu tacsiiru alxadda wuxuu faaruqaa fii halaaثati ashyaa saddex shay ikhtilaafihi isagoo isku khilaafaya biikhtilaafi naasiga iskhilaafkooda wa jawaazi shafaacati inay erga bannaan tahay waalcafyi tacsiirta ay erge iyo cafiba ku bannaan tahay wa ana taaliba bihi ku dhintaa madmuunun mid la magdhabi weeye asayaal asayaal waa weerarkii asiyaalu alistitaalatu waa dheeraansho iyo walwusuub ku boodid markaas lagu boodo cid yani waxyeelaynteed wa sharcan xagga sharcigana alistiطaala waa ku dheereesho walwuhuub iyo kuboodid cala algayri bigayri xaqin xaq daro waxa uu leeyahay sheekhu siyaalku waa horarkii iyo iska dhicintiisii asalkiisa luq ahaan waxaa la yidhaha alistiطaala walwuhuubo alistali walhuubo yani ku dheeraansho iyo kuboodid ayaa la yidhaha asalkeeda xagga sharcigana waa ku dheeraansho iyo kuboodid markaas markaa qofku ku boodo oo uu dul baxo cid kale xaq daro taas ayaa la yidhaahdaa oo markaa ama yani qofka nafdiisii ama maalkiisii ama cirdigiisii yacni qofka la weeraro oo waxyeelo loo geysto alsiyaalu luqatan alistitaala walwuhuub wa sharcanna alistitaalatu dheeraansho iyo walwuhuubu kuboodid baa la dhaha cala algayri bigayri xaqin xaq daro xukmu dafci saa'ili ka saa'ilkee ku soo horaray xukunka dafcintiisa dafcu saa'ili ka ku soo horaray dafcintiisa bilakhafi ayaa hatay sida fudud faalakhafi midadiisu ka fudud yahay ama dafcu saa'ili ka saa'ilkaa inaad iskaga celiso bilakhafi falakhafi midda miday ka fudud tahay waajibun weeye idaa kaana almas-uulu caleyka la soo weeraray hadduu yahay macsuuman waa dhowrsanoo min maa nafsin ow tarafin ow manfacati cudwin ow budcina oo muqadamaatihi ama markaas wixii ka horreeyey wajaa-izun waa bannaan yahay idaa kaana maalan hadduu yahay ow ikhtisaasan wakada nafsuna waa la mid idaa kaana saa'ilu musliman markuu yahay maxquuna dam dhiiggiisa la ilaaliyey waxau leeyahay sheekhu saa'ilka in la iska dafciyo oo la iska dhiciyo weliba aada iskaga dhiciso bil akhafi falakaf midba midku ka fudud yahay waa shay waajib ah qofkan ku soo weeraray ee ku soo hororay inaad iska dhiciso midiba midbay ka fudud tahay aada iskaga dhicisa waa waajib waajibka laakiin wuxuu leeyahay waa marka waxaanuu soo weeraruu soo hororay ay naf macsuuma tahay ama xubin markaa inuu ka gooyo ay tahay ama manfaco xubinkeed inuu waxyeelayo tahay ama budci iyo markaa dee dumar aanu xalaal ahayn markaa uu soo weeraro oo markaa inuu ka sinaysto uu doono ama muqadamaadkii iyo wixii ka horreeya markaa inuu ku sameeyo uu doono markaasay waajib noqonaysaa markuu waxaanu weeraraya naf macsuuma yahay ama xubin ama manfacadeed yahay ama markaa dee budca iyo farjigii isaguna ilaa shan oo markaanu xaq ulahay inuu yahay waa waajib macnaha laba arrimood buu markaa inoo sheegayaayo mid weeyaane in la dhiciyo oo aan laysu dhiibini waa waajib oo nafdaadii ama xubintii inuu kaa jaro ama yacni dee xurumaadkaagii inaanadu u saamixin ee inaad ka dhicisa waa arrin waajib kugu ah midda labaadna waxa weeye waa alakhaf alakhaf midba midkuu ka fudud yahay waxa ugu sahlan ee aad iskaga dafcin karta sharkiisa wey leanna waxaa la yidhi addararu yudfacu biqadri ilimkaan dhibta yani sidii loo karo ayaa laysaga dafciyaa marka haddii masalan qayla ay kaa kaxaynayso dee ku qayli haddii ay gacantood ku dhufataa kaa kaxaynayso gacanta ku dhufo hadday uli kaa kaxaynayso usha ku dhufo haddii xubinaad ka jartaa ay kaa kaxaynayso xubinta ka jar yacni iminka tuugta oo kale markay kuu soo dhacaan waxaa laga yaabaa sanqadh aad kaga sanqadhisay inuu taw la yidhaahdo la cararo kuwan dee iminka dadka laynaya mooyaane dee markaa adigoo sanqadhaada u maqlayo albaabka aad furtay baa u ku cararayo dee xabad ha ka daba ridin oo markaa garkaa u gelin ama hadaqri ila isagiibaa kaaba sii ordayaba ilaahayna aadna kaa badbaadi inuu kaa tegana waa doonaysay marka adugu waxyeello kale hala sii raadsani wixii markaa qofka difaaca uu ku geysto nafdiisa uu difaacayo weliba isagoon maraatibtaana khilaafin wax lagaga yeelanayaa ma jirto waase markuu ma- maraaxishaa ilaaliyo haddii qofku yacni inuu dee xabad meelaha lugaa kaga dhufto mooye si kale aanu kaga tegaynin uu kaga dhufto waxa la yeelaya wax lagagu yeelanaya qofkaa ma jirto waa hadurka awciisaasi laakiin adigoo awoodayo inaad budh ku dhufato ama xabadaa dul mariso inuu kaaga tegayo dee haddaad isagoo gidaarkiisii koraya aada xabadda dhafoorka kaga dhufato waa lagugu yeelanayaa magtiisa waayo adigaa waddadii sharcigu kuu fasaxay inaad iska celiso khilaafay shaygii suurtagalka ku ahaa oo keliya haddaad isticmaasho waxba lagaagama leh laakiin haddaad ka badbadiso wixii aad geysatay markaa waa lagugu yeelanayaa saa daraaddeed baa nebigu sala allahu alay wasalam ayaa waxaa loo keenay nin nin qaniinay dabeedna wuu ka soo dhuftay markaasay ilkii soo raaceen markaasuu doonay weliba inuu haddana ilkihiisii loo xaqo war miyuu kuu dayn lahaa buuhi sida awrkaada calaasho tide waxaa la yaaliyo wax ilkahaagaasi ay leeyihinoo xaqi ma jirta buuri maadaama adigu aad ku qaniintay dabeetna uu kaa soo dhuftay waxaa lamida ninkii markaa guriga haddii oo mid soo daalacda buu nebigu yidhi gurigaaga uu kaa soo eego finiin qaadood isha kaga dhufatay isagoo kusoo eegaya oo dabeetna dhashay tiraay ishii u beelo wax allo wax lagaaga leeyahay ma jirto hadda halkaa isagoo marayo ishiisubada qabta haddaad waxyeelayso konton halaad bay ahayd laakiin hadduu kuu soo xadgudbo gurigaagu soo eego adoo gurigaa ka dhicinaya aad damu kagaa siiso biyo ama dhagaxba aada liqsiiso wax allo wax lagaaga leeyahay ma jirto waayo isagaa saa'iloo kusoo weeraray kadalik waxaa la mida qof alliyaaliyo qofkii jidhkiisa meel ka mida hubu isticmaala wax xaquu leeyahay ma jirto waxaa ka mid ah mid baa wax feedhaya feer buu ku daandaaminaya dee dafar baa jabaysa in loo xaqaa buu doonaya waxaa ka mid ah mid baa hidhaynaya dabeetana markuu hidheeye baa isagii lafdi ma qarxaysaaba cadkiba ama ilkii qofka inuu hidheeyey baa gelaya wax alliyaaliyo wax xaquu leeyahay ma jirto markaa yacni waa baabu saa'ilkan wey waa baabulhorarka haddaba wuxuu yihi waa waajib markuu kan la soo weeraray macsuum min nafsin aw طarafin aw manfacati cudwin aw budcin aw muqadamaati uu yahay wajaa-izun idaa kaana maalan haddii waxaan la soo weeraray maal uu yahay inaad difaacdaana waa kuu furan tahay inaad faraa uga qaadaana waa kuu furan tahay ha qaatee inaga daaya aad tidhaahdo aw ikhtisaasan ikhtisaasku waa waxyaalaha aan maalka ahayn milkina qofku aanu ulahayn ee sida markaa dee ama ayu markaa iska haysto oo kale ama meel aanu dee milki ulahayn oo iska fadhiisto oo kale ikhtisaaska waxyaalahaasaa la yidhaahdaa nabda lafdeedu waa lamidoo haddii ciddan ku soo weeraraysaa muslim maxquunu dam uu yahay ciddan lagugu saliday qof muslima oo dhiiggiisu ilaashan yahay hadduu yahay inaanad difaacina haddaad doonto dee ha ku dilay aada faraha ka qaadaana oo aanad adigii dilinaya isagu inuu ku dilo taasina waa mid furan dafcu saa'ili b saa'ilka iyo horarka in lagu dafciyo bilakhafi falakhafi midba miday ka fududdahay waajibun waa mid waajib ah idaa kaana almas-uulu caleyh kan la soo weeraray macsuuman markuu yahay mid la ilaaliyey macsuum oo ama dee islaamnimo lagu ilaaliyey ama dee waxyaalihi kale cahdigii iyo dimadiiyo lagu ilaaliyo oo min nafsin ah ow darafin ama xubina oo manfacati cudun ama xubin manfacadiia oo budcin markaa farjiya xubin tarana oo muqadamaatihi ama yani de waxyaalihi muqadamaatiga ka horreeyey wajaa-izun waa bannaan yahay idaa kaana maalan haddii aw ikhtisaasan uu yahay wakada nafsuna waa la mid oo yacni aad difaacda waa bannaan tahay inaad u daysaano waa bannaan tahay idaa kaana saa'ilu musliman markuu yahay maxquuna dam oo dhiiggiisu ilaashan yahay itlaafu lbahiima bahiimada iyo neefka xoolaha ah wixii uu geysto itlaafu lbahiimati neefka xoolaha ay wixii ay baabi'iso madmuunun waxaa lagu magdhabayaa calaa dilyad kii gacanta ku hayay waa in kaana macahaa hadduu la jiro wailaa haddii kaloonu la jirin fakayru madmuunin calayhi midaan lagu magdhabaynin weeye ilaa an qasara inuu ku gabood falo fii rabtihaa xidhideeda mooyaane ow irsaalihaa ama dirideeda mooyaane oo walam yuqasir aanu gabood falinna maalikulmutlafi waxaan la dilay maaligii lahaana aanu gabood falin wuxuu leeyahay sheekhu qofka neefka xoolaha ahi wuxuu itlaafiyo ew baabi'iyo ama naf ha ahaato ama maal ha ahaato waxaa laga magdhabayaa oo lagu leeyahay qofkii gacanta ku hayay neefka xoolaha ah oo kaa gacanta ku hayaa mid kiraystay ha noqdo mid dhacay ha noqdo mid ammaanaystay ha noqdo mid kii lahaa ha noqdo ciddaa gacanta ku haysa ee waddaa ayaa lagu yeelanayaa in kaana macahaa haddii uu la jiro haddii uu la jiro ama uu dabada ka wado ama uu hoggaaminayo amaba uu fuushan yahay isaga ayaa magdhabayaa waayo mar haddii uu la jiro uu wado ama hor xagga hore ka wado ama xagga dambe ka ama uu fuushan yahay wixii ay geysataa mansuubun ilayhi isaga ayaa loo tirinaya ile waa mayeelaankaasoo isagay gacantiisii ku jiraan wa ilaa haddii kale buuhi aanay gacantiisa ku jirin fa kayru madmuunin caleyh lagu magdhabi maayo laba xaaladood ayuunbaa loogu magdhabayaa marka aanay gacantiisa ku jirin labadaa xaala waxa weeye dee inuu xidhideeda ku gabood falay oo masalan dee meel aan meel xayawaan lagu xidhoba aan ahayn oo waddo iyo meel la marayo ayuu ku xidhay halkiibay dabeetana waxyeello ku geysatay markaa gaboodfal buu sameeyeyoo waa lagu yeelanayaa sii daynteeda hadduu ku gabood falayna ayana waa lagu yeelanayaayo hadduu dee dhul wada beera ah oo dee xoolaha laga ilaashada ee aan cidi ilaalinay isu wada furcoodna aan lahayn uu kusii dhexdaayu dhadaa iska soo daaqdo oy dabeetana zarcinna ka soo siiso taana waa lagu yeelanayaa walam yuqasir maliku lmutlaf waxaa yacni haddii waxaa lagu yeelanaya markaa haddii uu ku gabood falay xidhideeda ama sii daynteeda walam yuqasir maalikulmutlafi waxaan ay itlaafisay baabi'isay ciddii lahaydna gaboodfal aanu samaynin hadduu gaboodfal sameeyo isagoo ninkani iska sii daayey hadduu gaboodfal sameeyo masalan dee beero kale oo dhan bay heno meel weliba albaabay u lahayd dee nin baa iskaga tegay albaabkii oo u ballaqan dee neefkii baa markaa halkii ka galay oo ka cunay wax magdhawoo ninkii sii daayey markaa lagu yeelanayaa ma jirto waayo dee ninkani isagaa xoolihiisii dayacay ama hadduu arki lahaayo aanu ka joojinin taa hore lafdeeda itlaafu lbahimati madmuunun alacalaa dilyaddi in kaana macahaa waxay leeyihiin waa haddii aanu ayada lafdeeda saaxibu lmutlaf aanu isagu kan waxaan la ay itlaafisay haddii aanu isagu gabood falin weeyi haddii uu gabood falay oo masalan dee uu raashinkii isagu cuntada dhigay bannaanka dhigay oo wixii isagu iska hoos saaro dabeetana xoolihii sidii ku cuneen waxba lagaga yeelan maayo markaa itlaafuulbahiimati madmuunun waa lagu magdhabaya calaa dilyaddi kii gacanta ku hayay in kaana macahaa hadduu la jiro wa ilaa haddii kaloonu la jirin fakayru madmuunin calayhi midaan markaa lagu magdhabaynin weeye ilaa an qasara fii rabtihaa xidhideeda inuu ku gabood fala mooyaane ow irsaalihaa ama dirideeda oo walam yuqasir aanu gabood falina maalikulmutlafi kan la dilay ciddii lahaydna taksiir iyo gaboodfal aanay samaynin weeye xilliyadaa hore waxaa jiray uun dee daabooyinkaasunbaa jiray iyo doonyo gawaadhidan iyo waxan kalee la wataa may jirin halkaana waxaa laga maarmaan ah gawaadhidan in dhowr arrimood laga ogaado waa midda koowaade fal kasta oo gaadhi ka yimaadaa magdhow ma laha yaani fal kasta oo gaadhi ka yimaadaa magdhow ma laha waxaa laga yabaha gaadhiga oo iska taagan inuu qof ka dhaco ama gaadhiga soconaya inuu qof iska tuuro layidhaha gaadhigaasu iska tuuray ama gaadhigaasu ka dhacay waxba lagama laha qofkii hadduu gaadhigii qallibmo oxiden iyo shil ku yimaado ninkaa darawalkaahina wax alliyaaliya wuxuu ku leeyahay falkaa aanay jirin aqoon uu leeyahay yacnii deg deg aanu samaynin tankii iyo xamuulkiisi aanu ka badinin iska seexanin oonu moogaanin sidaa ama taayir ugu qarxo ama meel kalayteen unu baxoo dabeetana uu sidaa ku qallibmo sidaa waxyeello ku geyso wax alliyaaliya wax laga leeyahay ma jirto marka waa in la ogaadaa yacnii fal kasta oo gaari ka yimaadaa inaanu magdhow lahayn ee waxaa qaar magdhowlihina ay jiraan qaar aan magdhow lahaynna ay jiraan oo aafo samaawi oo qofkan ku timi oo kale isagoo halkaa iska maraya hadduu kufu madaxa dhuloo ku dhufto oo kale ay la mid noqonaysa hadduu gaari la rogmado ninkan aanu wax alla waxu ku leeyahay madfal aana jirin isagoo laamidaasu madaxa ku dhuftaa bay la mid tahay waxaa kaloo laga maarmaana in waxyeelada cidda mas-uulka kee loo raacaya ay tahay darawalka waa darawalka un cidda loo raacaya haddii aanu ahayn laba jeer baa loo raacaa ninka gaadhiga lahoo haddii uu ilmo yaroo sabiya saaro gaadhi u dhiibo uu yidhaa kaxee aabba inoo kaxee gaadhiga ama mid yaroo dee u yimi unu yidhaa kaxee oo dabeetana uu badgeliyo amaba mid waalanuu fura u dhiibo u yidhaa kaxee mas-uuliyadda isagaa yeelanaya markaa laakiin qof weyn oo mas-uula ama ha ka ammaanayso ama ha ka galaysto ama ha u shaqaynayo wixii uu ku geysto isagaa lagu leeyahay waxa la yeeliyo wax lagaga yeelanayo ninkii lahaa iyo meel loo marinayaa midnaba ma jirto isagoo oggolaado mooyaane taasina waa dulmi runtii dalka ka jira oo ninaan waxbaba ka ogeyn la odhanayo un kala barh soo bixa ama wixiiba adaa lagu wada leeyahay nin baa aada uga dooday runtii aqoon badan oo dadka fahanka badana maxkamada ayaa la isla galo markaasaa la waday la wado markaasuu hi may ninkii xaakimka ahaa may darawalkana bar baa lagu leeyahay ninkan gaadhiga lahaana bar baa lagu leeyahay waxaa kaloo kitaabka qur-aan sheegaya in kafaare lagu leeyahay laba bilood oo la soomayo markaasuu hi xaakim haddaba la kafaaradiina uqaybi buuo darawalkuna bil ha soomo ninka gaadhiga lahaana bil ha soomo buuri mar haddaad uqaybisayba magtii kafaaradana uqaybiyo midkoodba bil ha soo soomo buuri yani wuxuu meel alla meeluu ka maro waayey ayay noqotay halkaa inoogu joogo wallahu aclam